بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين للناس ما نزل إليهم من وحي ربهم أما بعد أنت كذب بعد البسملة والحمدلة إذا شئت فإن رسول الله الله رسول كيسو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين وأوعدي للناس دتك ما نزل وحي loo soo dejiyey ilayhim ayaga xaggood waa u caddeeye min waxyi rabbihim rabbigoodii waxyigiisii ah wixii ayaga xaggooda loo soo dejiyey oo rabbigoodii waxyigiisii ah oo asiga loo soo dhiibay waa u caddeeyey ummadoo caddaan oo waadix ah bayaanan caddayn caddayn ay u caddeeyey waay bayaanan bayana bayaana meesaad ku xihanta bayaanan caddayn ayuu adday bayaankaasoo kaamilan dhamaystiran oo kaamil ah shaamilan shamlinaayo jamcinaayo fii daqiiqi umuurihim umuurtoodii arrimahoodii kuwooda yaryar iyo wa jaliilihaa umuurtoodii middeeda waaweyn iyo wa daahirihaa umurtoo umuurtoodii middeeda daahirka ah muuqato iyo wa khafiyihaa umuurtoodii maddeedii qarsoon antaba waa u caddeeyey sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam sidii tusinayay xadiidkii cabdullahi bn camr bn alcaas cinda muslim maa min nabiyin bacatahu allah ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri ma yaclamuhu lahum wa an yuxadirahum shara maa yaclamuhu lahum maa min nabiyin nebi ma jiro bacaahu allah ilaahay soo diraayo soo diray ilaahay soo diray ma jiro maa min nabiyin bacaahu allah ilaa kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu ilaa alla haddii soo diro nebigaasi waxaa dushiisii waajib ku ah inuu ummaddiisii tusiyo calaa khayri maa yaclamuhu lahum kii kheyr ah asaga yaqaano ummad inuu tuso wa yuxadirahum inuu u digo shara maa yaclamuhu lahum wixii shar asaga yaqaano ayaga inuu u digo xadiidkaasi ay macno qabaa hadalkaani xataa callamahum ilaa uu baray nebiga ummadda ama naaska maa wixii oo yaxtaajuuna ayagu u baahan yihiin ilayhi maaga xaggiisii fii ma'aakilihim way cunidoodii dhexdeedii ahaaday markay ha cunayaan ma waxyaabihii la cunaayo oo ayagu u baahan yihiin waa baray iyo wa mashaaribihim waxyaabihii cabayaan cabidoodii wa manaakixihim iyo guurkoodii wixii inay guursadaan u bannaan iyo wixii aan u bannaanayn wixii inay cunaan u banaan wixii aan u banaanayn wixii inay cabaan u banaan iyo wixii aanba u banaanayn intaba iyo wa malaabisihim dharkoodii iyo labaskoodii wixii u banaan iyo wixii aan u banaanayn si loo labasanayo kulli iyo wa masaakinihim guryaalkooda oo ay u baahan yihiin ilaa uu baray wa facallamahum nebiga dadku waa baray aadaab alakli cunidii aadaabteeda ayuu baray see wax loo cunaa ayuu baray wa kayfiyatan iyo wa kamiyatan intaba waa baray kayfiyatan qaab cunidda iyo kamiyatan tirada intii la cunaayaba wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna caba laakiin axad gudbin wa kamiya kayfiyadan waxaa ka mid ah nebiga alayh salaa slam markii wax cunaayo wuxuu ku cuni jiray layihahday bialaaati saabic saddex farood wixii qalalan oo saddex farood in lagu cuno suurtagal ah waayo laakiin wixii saddex farood in lagu cuno suurtagal aan ahayn waa waxii loo baahan yaha lagu cuno markaasi sooma kayfiyatan waa kamiya waa baray aadaabtooda meeshii lagu cunaayo si la dhahayo waa la baray yaa ghulaam sami illaah kul biyamiinik oo kul mima yaliik aadaab alakli waa baray wax laga tagay maaha facallamahum waa baray aadaab alakli cunidii aadaabteedii iyo washurbi cabitaankii aadaabtiisii waay gacanta midigt in lagu cabo oo bismi illaahi la yidhaahdo cabitaanka aan lagu dhex neefsanin adigo wax cabayso adigo wax cabayso dhexdiisa in lagu neefsado lama ogola afuufi afuufitaan ma banaan waa la diiday raashinka in la afuufo markii la cunayo waa la diiday aadaab alakli shurbi iyo watakhallii xaaji gudasho aadaabteeda ayuu faray minhumaa min alakli washurbi laga xaaji gudanayo qofkii adduunkan jooga wax cuno wax cabo wuxuu u baahan yahay musqul waay aakhare looma baahna musqulo laakiin adduun qofkii joogo wuxuu u baahan yahay hadii wax cuno wixii cunay meel ka baxayaan la raba haddii wax cabo wixii cabay meel ka baxayaan in la sameeyo waay ayaa loo baahan yahay markii markii wixii la cunay la saaraayo meeshii la tagaaye qaabkii loo tagaayay aadaabu qadaa'i alxaaja ayuu bare laga wadaa takhallii waa masder takhallaa takhallaa ay tafaraqa wa kharaja ila alkhalaa'i liqadaa'i xaajatihi al yidhahda takhallii waa masderkii takhallaa waa ficil takhallaa macnaheedana waa تفرق وخرج إلى الخلاء لقضاء حاجته لغرا تفرق وفاروق النقضي وخرج وأبحي إلى الخلاء مسقش حق إذا أبحي حقوق بحي الربا لقضاء حاجته دنتي سيسي أسوقته تنو ليه خواصة دنك قبنيسه danta maraa qaarkood hoosa kaa qabanayba soo ma dantii hoosta kaa qabatay si aad ugu soo danaysato ayaa u aadaysaa sidaasaa laga wada marka iyo watakhallii wa aadaaba takhallii xaajo gudashadii aadaabteed u baray minhumaa labadaasi laga xaajo gudanayo labadee alakl washurb wa markii masqushi la galaayo adikaara lagu galaya lug ayaa la maraysanaya lugna waa la diiday markii la soo baxaayo adkaara la akrinaya laga soo baxo lugaa la soo hormarinaya lugna waa la diiday aadaab way soo maa iyo wa aadaab anikaaxi nikaax aadaabtiisi ayuu baray nikaax aadaabtiisii ayuu baray mataa yasixu nikaax wa mataa laa yasixu goormay ansaxa goormaysuun ansaxaynin nikaaxga naftirkiisi gọrọ babaya hịkwụ babaya hmm? nke a adabule iwa libaasi dharkii xidhashadiisii ama labaskii aadaabtiisu baray dharka markii la xidhanayo markii la iska bixinayo aadaabuu leeyahay soo ma markii la xidhanayo midigta loogu maraysana lagu hormaraya gacanta midigta lugta midigta markii la iska siibayo bidaxa lagu hormarinaya gacanta lug bidaxa lagu hormarinaya lugta bidaxa lagu hormarinaya siibitaanka kabta markii la gashanayo midigta loo hormaraya markii la siibayo bidaxa la siibaya waxyaabahaas libaas libaasuna dharka iyo kabaha inta waa soo galayaan walibaas wa adaaba libaas markii dharka la iska dhigaayo dikriga loo baahan yahay markii la xidhanayo dikrigu leeyahay adaaba libaas wa dukhuuli lmanzili iyo gurigii garitaankiisii waa baray aadaabtiisu wa adaaba dukhuuli lmanzili waaye gurigii garitaankiisii aadaabu leeyahay dikru leeyahay markii la galaayo iska orod isku tuurlay maaha wuxuu leeyahay aadaab waa baray iyo alkhuruuji baxitaan oo minhu min albeyti min almanzili guriga xaggiisa laga soo baxayana aadaabteedii waa baray guriga markii laga baxayana aadaab uu leeyahay adkaar alakhiinaya qaab loo baxaya ayaa jirta intaas dhan waa la baray sharciga ilaahay waxba ma dhaafin intaas dhan nebiga ummaddiisa waa baray wacallamahum nebiga wuxuu baray ummadda ma waxay yahtaajuuna ay ugu baahan yihiin ilayhi maal xaggiisa u baahan yihiin waa baray fii cibaadat illaahi ilaahay cibaadadiisii dhexdeeda ugu baahan yihiin waa baray caza qaalibahaya oo jalla weynaayo sida ka dahaaraati oo kale dahaarada way u baahan yihiin muslimiinta qaabkii loo dahaar qaadanaya waa baray adhaaratu lkubraa iyo adhaaratu suqraa labada waa baray wasalaati salaad ayuu baray wax ibaado qaabkii loo dukanaayo waxay ku ansaxayso waxay ku burayso kulli wazakaati zakadii oo kale waay waa baray qaabkii loo bixinayo maxaa la bixinaa goormee la bixinaa yaa ku waajibaysa yaysan ku waajibaynin waa baray wasoomi waa ka soomi oo kale soomki waay isagana goormee waajibaya yaa laga rabaa muxuu ku buraya muxuu ku ansaxaya walxaji xajki oo kale sidaas oo kale sagana iyo wagayri dalika kaas intaasi keyrkood intaba waa baray cibaada ah oo addoomaha u baahan yihiin iyo wamaa kii ayuu baray yaxtaajuuna ay ugu baahan yihiin ilaahi maaga xaggiisii fii mucaamalati alkhalqi khalqiga la dhaqankiisii ah makhluuqa la dhaqankiisii ee la noolaashadiisii iyo la dhaqankiisii wixii ku saabsanaa a ayaga u baahan yihiin waa baray see loola dhaqmayaa qofkaani waa la baray oo min biri lwaalidayni ah labadii waalid u baara samayntoodii in loo khaadimo loo baariyo wanaag loo sameeyo laga warqabo waalidiinta wasilat larxaami iyo qaraabada xidhiirinteedii ah yaa la xidhiirinaya yaa qaraabo ku horta yaa qaraabaan ku ahayn yaa la xidhiirinaya muxuu yahay xidhiirinta gooynta maxay tahay iyo wa xusni suxbati la saaxiibtimo wanaag waay saaxiib wanaagna waa baray iyo wa xusni suxba la saaxiib wanaag waay qofkii aad la saaxiibayso si fiican wanaag inaad kula saaxiibtid wa wanaag inaad kula saaxiibtid iyo waljiwaari wa xusni aljiwaari waay daris wanaag waa baray qofka aad darisayso inaad ixsaan u samaysid wanaag aad kula dhaqtid iyo wagayri dalika intaas keyrkood waa baray wacallama nabigu waa baray hum ummadii kayfa sahaalame xaaladii yatacaamaluuna iskula dhaqmayaan baynahum dhexdoodii fi lbayci bayci dhehdiisii iyo walshiraa'i waay shiraage shiraa walbayci isku mid waay fi lbayci bayci dhexdiisi iyo washiraa wax kala iibsasho le waay iyo washiraa wax kala iibsasho waay iyo warahni rahankii ee dhexdiisii ah rahan in loo dhigto tubulfiqiya ka hadlayana rahan iyo walirtihaani rahan dhikisho wata'jiiri iyo ijaar ijaarasho iyo walistiijaari ijaara qaadasho ah walhibati hiba iyo walitihaabi isku hibeyn ah iyo wagayri dalika intaasi waa sheegay nabiga codday umad waa baray xataa qaala ilaa uu yidhaahday abu darrin abu dar alghifari radia allahu canhu laqada xaqiiqa ah tuwafiya waa la oofsaday oo waa dhintay waay rasuulullaahi allah rasuulkiisii sala allahu calayhi wacala alihi wasalam waa dhintay wamaa taa'irun shimbir ma jiro waay shimbirkaasoo yuqallibu rogrogaayo gedgedinaayo janaaxihii labadiisii garab fi samaa'i samada dhexdeeda ku rogrogaayo oo kor ku duulaya laga wada ilaa haddii uu jiraba dakara huwa nebiga waa sheegay lana anigu waa noo sheegay minhu daa'irkaas xaggiisii cilman cilmi ayaa nooga sheegay bimacnaa wax asaga ka tagay ma laha xadiidkaani sanadkiisii culimmada qaar ka mida wax bay ku sheegeen waxaa wariyay alimaamu axmed alimaam axmed ayaa wariyey culimada qaar ka mid waxay dhaheen xadiidkani daciifo waxbaa ku jira sanadkiisa qaarna waxay dhaheen xadiidku waa xadiis saxiix ah fi majmuuci turuqihi waa xadiis sugan way dhaheen waxaa ka mid a culamada saxiix yeeshay asheikh اlalbani raxmat ullah calayh fi silsilat اlxadiis saxiixa kun iyo siddeed boqol iyo saddex raqamka ayuu ku saxiix yeelay shawaahidna waa leeyahy lafdi dhowr laba lafdi ku imaaday lafdi waa kan lafdi kale kan ka duwanna waa imaaday cinda طabaraaniyi fi mucjam اlkabiir mujaladka labaad boqol konton iyo lix safxada raqam ahaana kun lix boqol afartan iyo toddobo kun lix boqol afartan iyo toddobo lafdigiisina waxaa waaye inta dabaraaniga midka ku sugan lafdiga labaad ma baqiya shayءin yuqaribu min aljannati wabaacidu min annaari ilaa waqad buyina lakum maa baqiya shay-on shay ma soo harin yuqaribu dadku u dhawaynaayo min aljannati jannada haddeed xaggeed wa yubaacidu ka fogaynayo dadka min annaari naarta xaggeed ilaa waqad buyina ilaa haddii uu baaqu yahayba waqad qad buyina waa la caddeeyey lakum idinku waa laydin caddeeyey waa laydin sheegay waay oo wax dhiman ma jirto wax walbo qofku wuxuu samaynaya laba lay waay inay jinnada ay u dhaweeyaan iyo inay naarta u dhaweeyan lay waay soo ma ma jiro wax saasa ilaa waa la caddeeyey waana saxiix idan waa isxoojinayan labadaasi lafdi labadaba wa fii saxiixi muslimin muslim saxiixiisii ayuu ku sugnaaday dhexdiis can salmaana xaggiisa ka sugnaaday salmaan alfarisi salmaan alkhayr radia allahu canhu annahu nebig salmaan dheh qiila lahu waxaa lagu yidhi qad callamakum waa idin baray nebiyukum nebigiinu kulla shay-in wax kasto nebigiinu waa idin baray saasaa lagu yidhahda xata alkhiraa'ata xataa hee aadaabu qadaa-il xaajati waay alkhiraa'a waxaa laga wada asalkeeda waa saxrada naftirkeeda ee khiraa la yidhahda alkhira waxaa laga wadaa saxarada naftirkeed haddii meysi marka maxaa laga wadaa saxaro barashadeeda maxay tahay aadaabteeda laga wada maya ee barasho ma rabto saxaro in la barto naaf ma laha sooma maxay faa'idanaysa barashadeeda laakiin waxaa laga wadaa aadaabteeda laga wada maya hata alkhira'a khiraa'ada haddaa waa idin barayn waxaa laga wadaa xataa aadaabaha aadaabteedii waa idin baraya hata alkhiraa'ata ee hataa aadaabaha saasaa lagu yidhahday qofku saasuu yidhahdeen waa rajulun min almushrikiinna waay waa nin mushrikiinta ka mid ah ee saasuu ku yidha ayaa ayuu u dhahay ayaa weydiiyey ورجل القائل له رجل من المشركين القائل مثل دهاي له سلمان وركن دهاي ورجل من المشركين نين كميدا مشركين توي غلط قال وحو دهاي سلمان اجل ها اجل انا نعم اجل ها وانا بريوه laqad nahanaa waa naga reebay nebigeeni an nastaqbila inaan la qaabilno alqiblata qiblada biqaydin saxaro aw bawlin kaadi inaan la qaabilno waa noo ree waa noo diiday wa wadakara muslim wuxuu sheegay tamaam alxadiidi way xadiidkii oo dhammaystirkiisii oo dhan waay maxaa noo diiday kale an nastanjiya bilyamiin midigta in aan ku istinjeenona waa noo diiday iyo waxa ka yar saddex dhagaxaan inaan ku istinjoonona waa noo diiday inaan ku istinjoono birawthin wa cadminna waa noo diiday wey sida aakhirkiis meelahaas idan intaas maxay yihiin aadaawo qadayl xaja soo maa saas hadda waa nabaray saas meel laga tagay ma laha هذا فضلا عن أسس هذه العبادات يقول المصنف رحمة الله عليه هذا كان مبين ومثل عدي بيانا دقيقا عدي مو دقيقة يا العدي فضلا أسيغر ديرك عن أسس هذه العبادات عبادو يمكن أساس كوري أسيغر ديرك والعدي كان فضلا إيه هذا كان مبين بيانا دقيقا واحد انت سو قدرني سمعنا كو حقاقا يا ساريك نوكو صدر هذا كان مبين واحد ومثل عدي بيانا دقيقا عدي مؤو دقيقة فضلا أسيقر ديريكا عن أسس هذه تن أساس كيد أساسيال كيد تأثر عباداتي واحد intii hadda la soo sheegay oo ama aadaab qadayl haajati haajati admission laga soo sheegay wixii ka horeeyay oo dhammaan waa mid la cadeeyay way asagoo dheeri ka ah cibaadada asaaskeedaba haddii intaanba la cadeeyay cibaadada asaaskeeda in la cadaynayo he min baabi dhowla soo maa marka saas ula jeeda an ususi haadi tan asaasiyaalkeed taasoo cibaadaati ah iwal akhlaaqi akhlaaqda iwal mucaamalaati bua wa huwa asaaskaasna maakii waay yactaqidu ay ictiqaadinayaan hu maaga alcibaado odoomaha waay fii ilaahihim ilaahgoodii ka ictiqaadinayaan waay iyo wa macbuudihi macbuudkoodii fii daatihi daatidiis dhexdeeda ka ictiqaadinayaan iyo wa asmaahi asmaadiisa ka ictiqaadinayaan wa sifaatihi sifaatiisa ka ictiqaadinayaan wa afcaalihi afaashiisa ka ictiqaadinayaan kaasaa la yidhahda asaas iwa maki wayansha'u ka dhalanayo can daalika kaas xaggiisa ka dhalanayo waayo magaas oo asaska min axkaamihi ilaahay axkaamtiisii ah alkowniyati koon kowni loo nisbeeyey iyo sharciyati iyo sharci loo nisbeeyey axkaam kale labadaas mabni almabniyati axkaamtaasoo almabniyati ku dhisan calaa baaligi alxikmati ee xikma xeel dheer wa xikma xeel dheer wa min balig alxikma calaa balig alxikma min idaafati maxaa la yidhahda meshan oo kale min idaafati maada asalku waxaa waaye ay dhaheen alxik cala alxikmati xikmadaasoo albaaliqati ayo haddii maxaa la yidhahda calaa balig alxikma min idaafati sifati ila almawsuufiya calaa baalig alxikmati xikma madeedi oo xeel dheer dusheeda ayadoo ku dhisan tahay axkaamtaas iyo wakaayati alraxma iyo naxariis yoolkeed ayadoo ku dhisan xikmada alle kowniga ama sharciga labadaba xikmada ilaahay bilaash kuma dheh ma aha cabad ma aha waa xikmad waay wax walbo alla sameeyey fa akhada waxaa qaatay canhu nebiga xaggiis daalika ictiqaadkaasi asaxaabatu ayaa qaateen asxaabtii ka qaateen nebiga maciinan haalu yahay mid soconaayo kaasi saafiyan saafi ah naqiyan oo nadiifa daahir ah waxa kalaa lagu darin waa mabniyan ku dhisan cala tawxiidi tawxiid dushiisii ku dhisan tawxiid kastoo alkaamili oo kaamil ah tawxiid kastoo almutadamini koobsanaayo liruknayni laba rugna asaasiyayni oo asaas ah koobsanaayo maxaa bay labadaasi rugni nafyin diidma iyo waisbaatin sugid waay tawxiid wuxuu umbaarsan yahay labadaasi ro sooma rugni markaana tawxiid waa labadaas annafyu walisbaat afartii saddexdiisii nooca basaas way u taallaa tawxiid afartiisii saddexdiisii nooc waxaa u taalla nafyi iyo isbaat labada tawxiid rububiya hadduu yahay nafyi iyo isbaat uu leeyahay uluhiya hadduu yahay wuxuu leeyahay nafyi iyo isbaat tawxiid al-asmaa wa sifaati hadduu yahay wuxuu leeyahay nafyi iyo isbaat waa intuba faama al-isbaatu isbaatka fahuwa isbaatkaasi waa isbaatu maa shay sugudiis waay yajibu huwa maaga u waajibaayo lilaahi alle tacaala sareeye oo min arububiyati ah iyo waluluhiyati ah iyo walasmaa'i wasifaati ah kaasi sugidiis waay ilaahay nin rabbanimo loo sugo ilaahnimo loo sugo asmaa'adiisii sifaadiisiina loo sugo wixii siduu isku sifeeyey isku magacaabay ama nebigiisii ku magacaabay ku sifeeyey in loo sugo waa ihbaat iyo wal afcaali afcaal ah afcaasha haddii ula jeedo afcaalullaahi waxay soo hoosgalaysaa alrububiya haddii ula jeedo afcaalulcibaadina waxay soo galaysaa aluluhiya sooma وأما النفي النفي جميع فهو النفي ونفي مشاركة غير الله الله غير كيسي لو ذا جنتيسي إن لأنفيوه تعالى سريع لله الله إن غير كيسي لو ذا جيو إن لأنفيوه فيما كده حديث الله هو لو لو لو وذا جيو لغا أنفيوه يجب هو ما هو واجبايو له لله إلهي واجبايو وحي إلهي واجبايو in alla qayrkiisa lala wadaajiyo ka anfiinta laga anfiyo ayaa la yidhahdaa nafyi maxaa soo ogolayaa rububiya uluhiya alasmaa wasifaat waa inta waa soo ogolaysa wix u waajibayay ayaa ku qayiday musanif laakiin waxaa laga yaabaa maraha qaarkood mushaaraka fi lafdi inay dhacdo ee mushaaraka bayna alkhaaliqi walmakhluuqi inay dhacdo taas faahfaahinteedana gadaala nooga imaan doonta insha allahu taala wamadaa way tageen way socdeen way mareen calayhi tawxiidkaasi ictiqaadkaas dushiisii attaabicuuna kuwii raacay lahum asxaabada raacay ay way mareen way qaateen ayadana saas ay qaateen ayaga asxaabada halkay ka qaateen nebiga soo maha kuwii raacayna asxaabada ay ka qaateen ay raaceen oona way ka soo qaateen saabday nabi ka soo qaateen ayay raaceen ayagana wamadaa way socdeen calayhi ictiqaadkaasi tawxiidkaasi dushiisii attaabicuuna kuwii raacay lahum asxaabada ay raacay ayaa socday saasay ku socdeen ictiqaadkaasay ku socdeen maxay ku raaceen asxaabada biixsaanin wanaag waay laazim mar walbo wataabiciina markii la yahdo biixsaanin waa in lagu daro waay wanaag ku raaceen الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه شرح wuxuu leeyahay التابعون لها معنى يعني تابعينta laba macno ay leedahay leeyahay ataabicuuna lahaa macnayaan laba macno ay leeyihiin buu dhahay taabiciinta kow macnan khaasun wa huwa ahlu lqarni athaani macnaa macnan khaasun wa huwa ahlu alqarni athaani iyo wa macnan caamun tashmalu kula man tabicahum biixsaanin ilaa yowmi qiyaama labadaasaa loo qiibina u leeyahay taabici markii la yidhaahdo attaabicuuna lahum biixsaani markii la yidhahdo waa laba macno waay kow macnan khaas macno gaar ah oo dad gaar ah taabiciinta in loola jeedo dad gaar ah maxay yihiin wa huwa ahlu lqarni athaani waay qarnigii labaad dadkiisii waay qarnigii labaad dadkiisii waay qarnigii saxaabada kadib qarnigii taabiciinta kan labaadkaas iyo macnan caamun waa macno guud waay macno guud watashmalu macnigaani guud way shamlinaysaa kulla man qof kasta oo tabicahum saxaabada raacay biixsaanin ku raacay ilaa yawmi alqiyaamati laga gaarayo oo dhan dadkii saxaabada wanaag ku raaceen maxaa la yidhahdaa taabiciin soo maa kulligood waa taabiciin la yidhahdaa kuwaasi ayaa la yidhaahdaa ayuu dhahay idan qola boqolkii qoladii ka dambayso marka haddii wanaag qoladii hore ay raaca ku raacdo maxaa la yidhahdaa taabicuun miman qola ah hadda meeshaani marka waxaa laga wadaa kii khaaska ahaa miman ayaa faa'iidaynaysa miman adrakuu zamana saxaaba taasa tusinaysa miman qola ah adrakuu way soo gaareen zamana saxaabadii saxaabadii zamankoodii soo gaareen oo mase jaa-uu imaadeen bacdahum tanna tee waay marka caamkii mas khaas way kan khaaskii maha caamkii way kan dambena aw jaa-uu wixii ka balaad daahirka waa waa waa tusinaya in kala laba yihiin soo ma caam iyo khaasan lagu ogo miman adrakuu zamana saxaaba khaaskii way taabiciintii qarnigiisa labaad waay aw jaa-uu bacdahum taabici oo taabicidii oo caamka ahayday waay ilaa laga gaarayo qiyaamada oo amase jaa-uu ay imaadeen bacdahum bacda saxaabati saxaabada gadaashooda ay imaadeen min a'imati alhudaa hanuunkii aimadiisa ah almustaxiqiina kuwaas oo mutaysadeen lirida allah ilaahay raallahaanshidiisii caza qaalibahaya wajalla weynaaya xayثu meeloo yaquul اllah ilaahay odhanaayo tacaala sareeye wsaabiquuna saabiqiintii alwaluuna hore min almuhaajiriina muhaajiriin ah iyo walansaari ansaar ah mintan waa bayaaniya waay tabciidiya ma aha minta oo bayaanida ah iyo minta tabciidida anah way kala duwan yihiin culamada sheekh ibnu cuthaymiin farqa u dhexeeya buu sheegayaa wuxuu leeyahay minta bayaanida iyo waxyaabaha ku kala duwan yihiin farqa u dhexeeyo minta bayaanida iyo minta tabciidida wuxuu leeyahay alfarqu bayna min albayaaniya iyo wa bayna min atabciidiya waay wuxuu leeyahay min albayaaniya alatii tuwadixu lmujmala fi ma sabaqa wa min atabciidiya alatii tajcalu maa sabaqa qismayni qismun maa dakhalat calayhi min wa qismun aakharu maa khaalafahu farqigaasuu sheegay wuxuu leeyahay min albayaaniya minta bayaanida ah alatii waa midi tuwadixu caddaynayso almujmala wixii la daduubay fii maa sabaqa soo hormaray waay wixii soo hormaray la daduubay ayaa caddaynaysaa wixii ayada ka horreeyey oo mujmalka ah ayaa sii caddaynaysa bayaani saasaa laga wadaa wa min atabciidiyana allatii waamadi tajcalu yeelayso maa sabaqa wixii soo hormaray qismayna ka dhigaysaa wixii ka horreeyey waxay ka dhigaysaa laba qismo qismun qismu waxaa waaye maa dakhalat calayhi waay min wixii min gashay waa qismu wa qismun aakharuna maa khalafahu wixii minta khilaafay waay aan soo galin idan wixii minta soo gashay waa qisma wixii minta aan soo galinna waa qisma haddaba marka minta tabciidida ah taqsiimay faa'idaynaysaa kala qeybin laakiin minta bayaanida ah wixii mujmal ka horreeyey ee lagu caddaynaya marka farqiga waa dayiba maasha allah minba faa'ida hadda marka maxaan leenahay wsaabiquuna saabiqiintii saabiqiinta solwaluuna hore oo min almuhaajiriina ah ka mid ah haddii la yidhahdo qaar ayaa lasoo reebanaya qaarna waa laga tagaya soo ma saasaa la diida marka min almuhaajiriina muhaajiriin ah iyo walansaari ansaar ah iyo waladiina qoladii ah ittabacuu raaceen hom muhaajiriin iyo ansaar raaceen bixisaanin ku raaceen hee intaas dhammaantoodii radia allahu ilaahay waa ku raalla noqday canhum xaggoodii waay dhammaantoodii marka ilahay waa ku raalla noqday waay saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin ilaa qiyaama laga gaarayo caam haddii la yidhaahdo maxaa waa ilaahay hee waa ku raalla noqday waay waa dad ilahay ku raalla noqday sidaa daraaddeed hee migi kii koodii hore kuwa dambe markii dhinto iyo markii nool yahay maxaa la dhihi karaa radia allaahu canhu waay saxaabi ha ahaado taabici ha ahaado baa taabici ha ahaado ilaa qiyaama saaca mumin hadduu yahay markii dhinto waxaa la yidhahdaa radia allaahu canhu waa la dhihi karaa laakiin mutaakhiriinta qaar ka mid waxay dhaheen ataradii bisaxaaba wataraxum ligayrihim alimaam asaqaawi raxmat ullahi calayh fi sharxihi taqriib nawowi markii ka hadlaayo saxaabada in taradii lagu raal lagu gaar yeelo taraxumna wixii keyrkoodii a lagu khasaso ka hadlaayo ee wuxuu sheegayaa soo naqlinayaa war inuu leeyahay alimaamu nawowi raxmatullahi calayhi fi kitaabkiisa aladkaar iu soo naqlinay markaas wuxuu leeyahay imaamu nawowi wuxuu dhahay buu leeyahay fi kitaabkiisa aladkaarka a ku dhahay وأما ما قاله بعض العلماء من تخصيص رضي الله عنه بالصحابة ومن يليهم بالترحم فليس كما قال ولا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استباب الترضي لغير الصحابة والترحم لهم ودلائله أكثر من أن تحصر أي ليه ليه وأما ما قاله بعض العلماء وأما ما كي قال أيدهن هو ماذا بعض العلماء علماء قال كم أيدهن oo ah min takhsiisi radia allaahu canhu bisaxaaba inuu saxaabada lagu khasiso radia allaahu canhu lagu khasiso waman yaliihim dadkii saxaabada ku xigayna bitaraxumi ee biraxma leh naxariis lagu khasiso raximahu llah la yidhaahda qofkii saxaabi aan ahayn raximahu llah la yidhahda qofkii saxaabi ana radia allahu canhu la yidhaahdo takhsiiskaasi falaysa kamaa qaala bacdagaas sida ay dhaheen ma ahan falaysa kamaa qaala huwa bacdaga sida uu dhahay ma ahan walaa yuwaafaqu calayhi lagumana waafaqaayo warkaasi ina takhsiis radia allahu bisaxaaba watakhsiis raximahu llahu man yaliihim laguma waafaqo bal صaxiix buu leeyahay sida صaxiixiga waxaa waaye aladii صaxiixaaso calayhi ladiga dushiisii aljumhuuru jumhuuru اlculamaa'i ay qabaan istixbaabu الtaradii ligayri الصaxaabati wاtaraxumi lahum waay istixbaabu aلtaradii raallan ahaanshada ku raalla noqoshada sunanimadaadii way ligayri الصaxaabati asxaabada keyrkooda hadda radi allahu canhu la dhiyadhaahdo iyo wاtaraxumi lahum waay asxaabada keyrkooda radi allahu can raximah اllahu la yidhaahdo sidaas waa banaan tahay raximah llah waa banaan tahay radia allahu canhu markaasa wuxuu keensanayaa aayaddaani hadda radia allahu canhu canhum radu can adkaarkiisii saas ku sheegaya kasoo naqlinaya adkaaru nawowi ayib marka radia allaahu ilaahay waa ku raala noqday qoladaasi canhum xaggoodii waay waraduu ayagana way raala noqdeen canhu ilaahay can illaahi ilahay xaggiisay ku raala noqdeen wacadda ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum qoladaasi jannaatin beerooyin iyo aseendooyin waaye jannaad aseendooyin waaye beergeedad waaye beerahoo kale labo waxyaabaha geedaha dhaadheer ee cambaha iyo liimaha iyo waxyaabahaasi ku bahayo basaatiin adhirada jannaad waa lihada geedaha badan wacadda ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum qoladaas la soo sheegay jannaatin uu diyaariyey beerooyin waaye aseendooyin waaye jannaadaasoo tajrii soconayso taxtaha hoosteeda taxtaha bimacanaa taxta ashjaariha wa qusuuriha geedaheeda jannada hoosteeda ma aha hoosteeda webiyaashii marayaan ma aha ee geeda hoostooda jannada hoosteeda markii yidhahdo jannada hee ayadaba hoos ka awa wadi jannada hooska maraya maxay kuu tarayaan adi maxay ku tarayaan maya geedaheeda iyo saraheeda hoostoodii ay biyo qolqolay webiyaa jannaadaasoo tajrii soconayso taxtahaa hoosteedii waay ay taxta ashjaariha wa qusuuriha saraheeda iyo geedaheeda hoostoodiiba alanaaru webiyaal ay marayaan waa afartii suuratu maxamed lagu sheegay webiyaasha خالدين هالي كواريان او كن كباق هانيان فيها جنادا سيده دوري ابدا ولي غودي ولي غودي ولي غودي كجريان لي من الرادين يعني لغا وريجيونا لا يبغون عنها حولا مش ولا لغا حيسيه ميل كلا هلا ادن مجرتو مربا مركي كدنبيسو هور هور لي اسجي علانيان يعني. ذلك كاس الفوز والليبان العظيم وين واي marka dadkaas ilaahay saas ugu raali noqday hee ayaa ka qaateen ictiqaadkii nebiga waay saxaabada waay soo galaya saabiqiinta iyo kuwii raacay oo ah taabiciintii waay iyo kuwii raacay oo ah atbaacu taabiciin waay sidaas waay alquruun almufadala uma kadib khalafa waxaa khaliifay oo bedelay khuluufun kuwa xunxun qoladaas waxaa bedelay khuluuf way khuluuf waa jamcu khalf way khalfan waa la akrinaya labo xarako bifati laam iyo sukuuni laam haddii labadaas si la kala sheegana waxay kala faa'iideynayaan laba macne khalaf haddii khuluuf laga keeno oo khalafa la yidhaahdo bifati laam khalaf bifatxi laami yakunu fi lkhayri washari ama bisukuni laami laa yakunu ila bisuu ayuu dhahay alqaadi ciyaad القاضي عياض ساسليه خلق بفتح اللام يكون في الخير والشر أما بسكون اللام فلا يكون إلا في السوء خلق مركب بفتح اللام وحنا قرأ في الخير إيوه والشر إلى برضه أما بسكون اللام مركي لهذا خلف خلف مركي لهذا لام للسكون يو فلا يكون الا في السوء حمان مويانه وحكى لما نغط سدرت الهي وحليه فخلف من بعدهم خلف والخلف مجد خلف بسكون اللام احنا هنا كسمرك شروي سوء حمان سما صاد مع هاي القاضي عياض kitaabkiisi la yidhahdo mashaarik alanwaar calaa sixaaxi alaathaar qaadi ciyaad kitaabkiisi la yidhahdo mashaariq alanwaari calaa sixaaxi alaathaar ayuu saas ku leeyahay kitaabuu leeyahay magacaas la yidhaahdo qaadi ciyaad waa nin caalim ah oo faqiih ah alimaam annawowi naftarkiisiba ka faa'iidaysanayo inta badan hadaladiisa soo qaadayo صحيح مسلم واشرح صوما إكمال المعلم إكمال المعلم ليه مشارك الأنوار ناس تغسل كلي على صحة الآثار مجلة القوات له بولا فرتنيو له مجلة القوات طبعا هذا مش مكتوب نوتا لو أتاس مجلة القوات له بول يا فرتنيو له من حيث العقيدة هان من حيث العقدي قالوا هستا من حيث العلماء ha taabanaysa shariya sidaas way marka hadda meesha maxaa waay marka khuluufun waa jamcu khalfin waa kuwa xunxun way laa yakuunu ilaa fi suu'idii waa soo galaysa uma kadib khalafa waxaa khalifay oo bedelay khuluufun kuwa xunxun way camow indhatirmeen indhabeeleen camow camow dheh camow indhabeeleen aan ilxaqi way xaq xagiisa ka indhabeelay camow indhabeelay oo aan ilxaqi xaq xagiisa ka indhabeelay waay jahli ku dhacay jahli ku sugan yihiin aw amase tacaamow isandhatiray ayagaa isandhatirayaan waay tacaamow way isandhatireen maxaa waaye xaqii way arkeen way garteen kadib ayaa ka tageen waa iska indhatireen waay camow waba jaahil waay xaqba ma arkin ama tacaamowna way arkeen laakiin way ka tageen waay ويسكن ترين فضل عنه عن الحق حق حق يسيئة أو أما ستعامى ويسكن ترين عنه عن الحق حق حق يسكن ترين فضلوا ويل من خرطة إيه ويل من وأضلوا غير كودن ويل من ويل قصورا جابين درت هذه ويل قصور جابين ويل قصور سيقول لأنه لا علم عندهم ولا شارح وي جابين ما حلو وضع لأنه لا علم عندهم عند علم ما هايا قصور ساسا لو صفين يا أو تقصيرا ما جابين تقصير كما على مركز سجن لأن عندهم قدرة واستعداد للعلم لكنهم مقصرون لأن عندهم قدرة أود ويهايان واستعدادا للعلم ديار قرو علم إن لو ديار قرون ويهايان لكنهم مقصرون أيها كقابي أيوة أما مركا قصورا قابين درتين يقول له مين أو تقصيرا قابين واي قابس شو درتين إيكا قابس دين حقي inay bartaan ayagoo awood iyo fursada u helaan maxay saas u u yeeleen marka cudwaanan ow amase cudwaanan eh ama xadgudub darteed ayay isku indhitireen ama u indhitirmeen iyo wa dulman dulmooy faahdathuu waxay soo dariyeen fii diin illah ilaahay diinkiisa waxay ku soo dariyeen tacaala sareeye maa ayay ku soo dariyeen laysa huwa maalaba minhu min diin illahi sun kamid ahayn fi lcaqiidati caqiidada dhexdeeda ay kusoo dariyeen wax ilahay diinkiisaan kamid ahayn waana waa imaan doonaa insha allah walcibaadati iyo walcibaadati cibaado dhexdeeda ay kusoo dariyeen waxaan kamid ahayn iyo wasuluuki akhlaaqda iyo aadaabta ay waxa aan kamid ahayn kusoo dariyeen waay waxarafuu way leexiyeen way taxriifiyeen min ajli dalika kaas ayaga soo dariyeen dartiisii hee nusuus alkitaabi wasunnati ayaa taxriifiyeen leexiyeen shada kala shaacira iyo walmuctasila aw amase kadabu way beeniyeen haa nusuustii ay beeniyeen in amkana haddii u suurtagal yahay hom ayaga daalika beenintaasi waa sida kalmuctasilati fi axaadiis alaxaad muctasilada sidii ay dhaheen axaadiidka aaxaadda ah hee laa yuxtaju biha fi lcaqiida ay qaban soo maha way beeniyeen ma bijiroba dhe ma bijiroba looma daliisin karo saxba ma aha khabar aaxaad baatil way taasi khabar aaxaad waa loo xujaysanaya fi lcaqiida wal iyo fi lcaqiida wal axkaam labadaba ama fi lcaqiida wal camal caqadiya wal camaliya labadaba labadaasay bay ahlubida haddaad aragto naska haddii daa horta ma be laba ma beenin karaan e haddii ay tahay aayad ma beenin karaan soo ma haddii beeniyaan gaa waxaad leeyihin waa laydinku gaalo xukumina waa gaaloobeysaan aayad ma beenin karaan ma bijirto ma dhihi karaan alaxaadiid almutawaatirana ma beenin karaan hadday beenisaan waa gaaloobeysaan is leeyihin maxay ku sameeyaan laakiin labadaasi way taxriifinayaan maxay beeninayaan marka alaxaadiit alaaxaad akhbaar alaaxaad ayay beeninayaan taasi oo dhowdahay lama qaadanay leeyihin marka haddii oo u suurtogalan wayso inay beeniyaan way taxriifinayaan haddii ay u suurtogasho inay beeniyaanna way beeninayaan waay kan ay u suurtogalayso inay beeniyaan maxay tahay akhbaarta waay akhbaar alaaxaadka waay kan kalena labada kalena ma beenin karaan suurtagal uma noqon karo qaala sheekh islam ibn taymiya allah subhana wataala